barqa wanaagsan dadkana dhegaysanaya kusoo dhawaada warka barqo idaacadda kismaayo codka jubbaland haddii aan ka hormaro qodobka ugu horreeya warka barqo dowlad goboleedka jubbaland ayaa mamnuucday jarista dhirta iyo shidista dhuxusha si loo ilaaliyo deegaanka mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland oo gaaray deegaano ka baxsan magaalada kismaayo ayaa ku amray laamaha amniga inay tallaabo adag markaa laga qaado dadka dhirta guba si ay dhuxul markaasi uga shidaan mas-uuliyiinta ayaa booqday deegaano kala duwan oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo halkaa oo maalmihii lasoo dhaafay laga soo sheegay in kooxo dhuxulaysata ay ku sugan yihiin gobolka jubbada hoose ayaa ka mid ah meelaha dhibaatada badan ay markaa ku hayaan dadka loo yaqaano dhuxulaysatada ee xaalufiya deegaanka inka badanna konton milyan oo qof oo ku nool gobolka bariga africa ayaa la filayaa in ay soo wajahdo xaalad cunto yari ee sanadkan urur goboleedka markaasi ayaa jimcihii sheegay in jimcihii sheegay isaga oo markaa ka digaya in ilaa iyo saddex boqol oo kun oo qof oo soomaali ah iyo koonfurta suudaan la saadaalinayo in ay ku jiraan xaalado macluulba aan ahay qiimaynta ayaa markaasi waxaa sameeyay urur goboleedka igaad oo ah tii markaa ugu darnayd hay-adaha qaramada midoobey iyo kuwa bini-aadanimada iyo kuwa markaa ka qaylo dhaamiyeen dhibaatada cunayarida ee ka jirta gobolka oo dad badani ay sheegeen in si weyn loo dayacay iyada oo beesha caalamkana ay diiradda saarayso dagaalka ukraine ugu dambayntiina madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay xidhitaanka shir madaxeedka dalalka ku midaysan adalada bulshada bariga africa oo ay martigelisay magaalada markaa lagu martigeliyay aruusha ee dalka tanzania iyadoona markaa madaxda dalalkani ay markaa ka doodeen codsiga rasmiga ee dowladda soomaaliya ay ku doonayso inay ka mid noqdaan daladan ka mid noqoshadeeda madaxweynaha oo markaa kulan ducoodyo la qaatay madaxda ka qayb gashay shirkan ayaa xoojiyay ololaha ansixinta codsiga dowladda soomaaliya isaga oo soo bandhigay fursadaha dhaqaale iyo bulsho ay ku tilmaamay yihiin shacabka soomaaliyeed dowrka xoogan ay ka qaadan karaan horumarka dalladan iyo saamaynta ay ku leeyihiin gobolka warkii barqo aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland barqadan waa naga intaa wararkan iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordha kowda duhurnimo ayaa inoo balana inta ka horraysa se nabadgelyo